marka hore waxaan salaamayaa dadkan faraha badan leh dhallinyarada leh odayaasha leh madax dhaqmeedka leh tacliimiinta leh aqoon-yahanka leh ee weliba inta aad aad iyuu lagu gudbay oo ay hor joogsadeen soo jiidhay ee mabda-ooda inay xaqiijiyaan u soo jiidhay ayaan aad u salaamayaa u hambalyanaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa kaloo salaamayaa halyeyga geesiga udheel kale ee u badheeday dowladdiisii oo ku gardarootay oo amar ku riday yidhi xaq baan u leeyahay bisbistaan baan ahay muwaadan baan ahay xaq baan u leeyahay inaan hurdheelkayga ciddii iga kiraysanaysa aan ka kiraysto oo aan weliba nabadgelyada iyo distoorka dalka aan ku xadgudbaynina aad iyo aad baan u hambalyanaya intaa waxaan ku barayaa walaalayaal waxaan caddaynayaa oon halkan uga sheegayaa bulshada somalilan dibad iyo gudaba dadka halkan fadhiya waxgaradka duqayda ah heerbeegsida ah ee ruqaasha leh aqoon-yahanka leh madax dhaqmeedka leh haddii ay cid ay talada reerka subeda wal ay ka go'do intii ay ka go'aysay horta weeyaan waxaan taa u leeyahay afar nin oo meel la fadhiisiyo oo cumaamadasita oo aaraagii lagu wareejiyo oo la yidhaahda hadla oo yidhaahda waxaanu nahay sideeda waloo baanu metelaa waxba kama jiraan taa kalanteeyaa loo qaadan lahaa dhaqan baynu leenahay qabaa'il baynu leenahay waynu isnaqaanaa dadkii ay wax ka go-ayeen waa dadkan waa dadka halkan fadhiya waxa ay xidhiidiyaan oo ay saynkii ugu dambeeyey ku dhufanayaan dhallinyaradii dumarkii jirkii saraayida la qabtay arrimihii sabajoogga ahaa waxa weeyaan odayaashoodii waxgaradkoodii aqoon-yahankoodii cuqaashoodii heerbeegtideedii oo saynkii ugu dambeeyey ku duugaysa afka reerka ee ku hadlaaya riwaayadii way isu dhigin oo dad aanay waxba ka durin loodhanin waxbaa ka go-a oo cid baa nala socota oo cid baa na raacsan intaa intaasaan kaga baxayaa waxaan ka xumahay oon aad iyo aad caawo uga tiirayaan sidiyaysanahay saaxiibkay madaxweynaha dalka somalilan axmed maxamuud sidaanyo oo wax badan u soo kaambeengareeyey oon la soo shaqeeyey oon ammaanay oon aan markii riyaala joogay aan kaambeenka ku jiray aan isu taagay oo idaacadaha ay ku jiraan waqteedyada ku jiraan waa halgey waana waa waa waa waa waa halgamaa waa odaygii esenem oo intuba ay runtay ahayd oo aan haddii ay bukura yahay barbar dhigi jiray riyaale oo odhan jiray tacliin kuma gaadhaysid beestiibu sitaa kan kuma gaadhaysid kan kuma gaadhaysid oo dhammaan wax walba u dhammeeyey xaasha afkii aan cawska ku cunay doo ku cunay ama caayi maayo maanta caawa ma caayayaan jiraayo sababtoo ah waxay dhegaysanayeen reer bristal reer u k reer caalam oo dhan ba ay dhegaysanaya xafladii ugu dambaysuu bristal yimaado mikrofoonka anigoo ku soo dhoweynaya isagoo mucaarida oo guddoomiyaah ayaan ku idhi madaxweyne ku soo dhowow mikrofoonka gar baa la iigu dhigtay gogol baa la iigu dhigtay waxaa laygu yidhi oday weyn baa tahay soo fadhiiso ninka aan madaxweyne ahayn dalku madaxweynu leeyahay ka dowbax waan ka dowbaxayaa waani gogol bay ahay raggii goboshay dhigta way maqlayaan caawo way ii joogaan waa raggaan leeyahay maanta cayda axmed sinaani maqashiin maayo ma caayayo waan ammaanayaa sidii baan u ammaanayaa waxasee leeyahay tahay aday lee aday lee sidii aan kuugu lisay iigumaad habeen buuli oday inankiisii waxaana lisay oo isku soo ururiya halihii yaraa oo gorobkii uu soo buuxiyey u dhiibay ayuu buulao daba qabsado uu raacay urinaysa wuxuu aan waxoogaana kuu soo reebo oo adna arintaa yar ku seexay wuxuu yidhi alla ileen sidaan kuugu caanalisay igumaan hambayn intaa kuu dhaaf maayo saaxib waxaan halkan ka sheegayaa oo aan u sheegayaa bulshada reer somalilan habar awal subeer awal wuu tagsanayaa wuu tagsanayaa oo wuxuu ku tagsanayaa wixii uu yeelaayo kol haddii wixii intii ay u soo halgameen ee ay u soo haddii eeba ku ron yahay ee ay u soo gaambegareeyeen ee codkoodii iyo awoodoodii iyo maanta haddii eeba ku ron yahay ee gaambeenkoodii ay kursiga ku hubsadeen ee codkii ugu badnaasiyeen xusbiguu ahaayo haddii xusbigii inta gar la qaaday gar reer ka soo baxday meeshii oo balneeyo dhaqan baynu leenahay dhaqan baynu leenahayoo gudoomiyaha xusbiga kulmiye muuse bixi markii la yidhi arrinkaa kalsoonidiisa bixi wuu bixiyey dee oo dhaqan baynu leenahayoo ma aha meesha ma taallo inuu dhahdo kalsoonida bixin maayo gar buu akristoo garkii buu u dhiibay kalsoonidiina wuu bixiyey halkii waxaa ka soo baxay oo caalamka oo dhan la maqashiiyey in aan gartii la qaadine dhinacuun laga rabay waxa ka daran waxa ka daran dhaqan baynu leenahay oo xirbeeki baynu leenahay ninka ku xiga ee xigta xigta ku raacisa qabiilnima ku raaciso ee nin kaaga shisheeya aad u garqaadayso waxa loo sadguri jiray ninka kaa shisheeya ee ninka kuxigaa u dee wuxuu kalaba sii jirinjay dee taasi dhaqanba maaha dhaqan aynu leenahayba maaha dhaqan gobanimaba maaha dee waxaan leeyahay gartaa reeraysan ee halkaa ka soo baxday guddoomiyuhu wuxuu yidhi anigoo u danaynaya danta qaranka waxba laima soo qaadine waan qaadanayaa kolkaana farastabadii ninka tegay waxuu dhaamu jira waayo waxaan halkaa ahayn may u oodin waan ku hambalyeynayaa waa geesi wuu ku talagalay inuu wixii u dhiibay arrinku kalsoonideeda bixiya haddana ma yeelayo ma taalo waanu ku hambalyaynaynaa waanu ku raacsanahay wuu qaatay laakiin he annagaan ogolayn oo waxba waa lanoo soo qaadin haddii wax uu lanoo soo qaado candana waa xubina baa la yidhi waanu qaadan lahayn oo gob baanu nahayo waxaanu diidi lahayn ee muranka dambe iyo shaqshaqda dambe ee imaadeerayaal somalilan ee abeelo waxba lanooma soo qaadin waxana shacab badan baa nagaga jiray waanu wada lahay waanu wada shaqaysanay halkaasaanu wada gaadhsiinay war wixii uun mar qura faraha ha lagaa faraha lagugu waroojiyo oo waxbaba yaan laguu soo qaadin ma ogolin ma yeelina dee maxaaseenu leenahay waxaanu leenahay waanu farsanaynaa waanu farsanaynaa halka aanu marayno halkaanu madaxweynaha iyaga kala soo baxayno halkaanu taageerayno halkaanu awoodda iyada siinayno waanu farsanaynaa wixii aanu wada lahayna waxaanu wada lahay inaanu kusoo wada damcanayna gartaa de waa la arkaya halka lanaga mariyey de halka lanaga mariyey waa la arkaya intaasaan kaga baxayaa taa waxaan kusoo gabagabaynayaa qurbajoog baan ahay waxaa laygu yidhi fariinta qurbajooga halkan kadib intana waan ku darsaday waxaan u dirayaa qurbajooga subeerawal daafaha adduunyada jooga daafaha adduunyada ku kala daadsan shaqaysta lacagtooda dalka soo geliya soo xawaaladaha soo mariya dahabsiil sidaa ugu soo shuba baa beercawa waxaan ku fidinayaa inaanay dahabsiil lacag ku soo shibun amay ku soo shibin
si dambe lacagta ayay ku soo dirin soomaana ku soo diraan waxaan ka waan kaga baxayaa waxaan kaga baxayaa oon raacinayaa
wax badan baan ka burugoo jiray marka waayaha maanta jooga iyo wixii waaye joogay axmed iftaan ka murugoo jiray wax badan baan ka murugoo jiray wixii dalka ka dhacay iyo dalkii aynu kala tagnay ka dhacay marka aan wax u eaan ka murugoo jiray waan caaw ka murugoonayaan halkan ka sheegaya waa tan aanu joogo anugu ee ay tahay in halkan aanu ka nidhaano wixii dadkani ay doonayeen inaanu ka sheegno waa cod baxaya oo sheegaya waxa dadkani ay doonayaan axmed maxamed silaayo madaxweynu maanta ku soo baxay muddo badanna srmtiibu madax u soo ahaa waxa aan isleeyahay anigoo udub ahaabaad midh maanta halkan idinka leeyahay waxaan waxaan odhan lahaa war haddii ceebo fara badan esrm ay soo gaadheen aynu sooyahadiisa kari weynay armaa la yidhaahdaa madaxweynihii ugu weynaaye esrmta madaxu ahana waxbaa ka xumaaday waxaan idhi alla waa loo calaacalin amba ida riyaala amba intii ka hogaysay oo aan magaca esrm halkaa ku baabin anu esrm markaa daba taagnaa magaciida ruurtidu gartii ay qaaday ma ogolin waa gardaro saleebaan iyo caaji cabdi waxaan leeyahay waa ilaahay hortii garbaa la idiin dhiibtay maxaa sidaa u yeesheen
waxaan doonayaa inaan hadalka saro halfudhigga kulankan ayaan kaga dhawaaqayaa halfudhigga kulankani waxa weeye haddaanu nahay beesha kudeewal annaga ayaa xaq u leh musharaxnimada xisbiga kulliya dadku markaad la sheegayso ay oranayaan gursi go-aan bay soo saartay anigu ma arko ama ma arag go-aan ay soo saartay runtii go-aamo ay cid kale soo saartay oo hore u jiray ayuunbay taageertay gursiga arrinta loo xiray waxa ay ka mid noqotay taageerayaasha dhinaca xukuumadda ayay ku birtay balayn isweydiino waxa guurtida loo diray muxuu ahaa maxay ka gardhaqayeen macnihii waxaad moodaa in hadda guurtida ka soo baxay iyo go-aano horo ay cili lahayd in la iswaafajiyo la doonayo oo dadka lagu masala habaabiyo taasaan doonaya horta inaan caddeeyo waxa weeye guurtida waxa loo diray waxa ahayd hal qodob khilaafku hal qodob buu ka taagnaa qodobkaasi waxa uu ahaa qaabdhismeedka xisbiga ayuu ahaa laba golo dhexe ayaa lasoo sareeyo midna hogaanka xisbigu leeyahay midna dhinaca xukuumadda ayuu ka socday runtii guurtida iyadoo ka garnaqin ayaa waxay taadeertay dhinacii ama liiskii ay xukuumaddu soo saartay intaa kumaysayne waxay tiri hala tartamo ayay raacday oo halkee lagu tartamaya ma golo idin leeyahay oo qalin keligii soo qoray baa lagu tartamaya walaxilkii lagaga qaaday oo wasiiraan maxamed cumar ka mid yahay muuse bixidu la saaxiib yahay waxa qalban ha la hagaajiyo meesanaanta madaxdii ha isqiimayso ee halkan kacab runtii may mutaysan in masaajidkay ku tukanayeen dusha lagaga hadan may mutaysan baan leehay in dabada laga haya albaabadana may mutaysan haddii ixtiraamka iyo xurmadu meesha ka baxdana waxbaa xumaanaya wanaaggan iyo nabadgelyada iyo wanaaggan natay jiri maayo waa balaayo ma wadno eeyaan balaayo loo arkinya waxba nala weerarin afkaarteedaan cabirayna inaynu arrimo badan muxuu ahaa ka hadalno oo ina huseeya oo dalka huseeya oo muxuu ahaa waxaynu u soo halgegnay huseeya ayaynu nimi waa nasiib daro arrimahan caawa aynu halkan kala kulannay iyo albaabada la xiyayo iyo caqulis intaane ee hadnina looyi waxaan qabaa annagu waxaanu ahayn qoladii esankaa saastay waxaanu ka dhiiggeynay waxay ahayd caqulintii iyo cagigulayntii ee siyaasa diibaynu caawa halkan kala kulmi wasiiraan iyo ka madaxyaala xukuumadda weligii meesha ku soo dhiga ma doonayno mana duunayno inaan musanka ogaan gelino ma qabo inay idinooga baxisana roon tahay dalka ma qabo asanaanta sunayntii erigtii baanu bilownay waa shan iyo soddon sannadood tacabkood iyo dad maadiig iyo iyo maalmo u lumeen ayaynu ayaynu ku soo gaarnay halkan aynu caawa fadhin waxa weeyaan waa nasiib darro weyn nasiib darro weyn dadkii u soo dagaalamay xorriyad inay xorriyad helaan bay dadkoodii ka dhiciyaan adamii haystay inay caburis sii oo kala ah caawa halkan ka dhacdo waa nasiib darro meshaani in aynu khasaarno oo halgankii khasaaro oo magaxuma aynu ku dhacno oo layna yidhaahdo maxayeli sidaa baran sheeganaye meesha dhaqo mana la aqbali karo sida iminka wax loo wado waxaan leeyahay sharcigu dalbu leeyahay isman buu leeyahay kitaabay gacanta saareen kitaabkaasi wuxuu odhanayaa waa ugu dhaartay diinta islaamka iyo dalka somalilan iyo intuu xilka hayo inuu sinaan iyo cadaalad uu dalka ku dhaqayo kitaabkaa waxaa ku dhaartay madaxweynaha oo kuwa ma aha wasiiradaa ku dhaartay baarlamankaa ku dhaartay waxa weeyaan inay rumeeyaan wixii ay u dhaarteen ayay ahayd oo waajib saarana laakiin waxyaalaha iminka soo socda iyo waxyaalaha dhacaya way ku fashileen oo way ku fashileen oo way ku fashileen waxa weeyaan dalkeenna sidii aynu u badbaadin lahayd ee dallooca ay wadaan aynu uga uga uga uga uga saari lahayd ayaa inala bedlo ma ahayn aafuimaan in cali waran cade oo irfasiiyo saleebaangaala shaqaynaysay iyo albaabka laga joogsanan waxay ahayd in black liis la qoro black liis la qoro waxalla wixii asanasii ahaa ee ina siyaadka lagu shaqeeyee waaweyna inay shaqahaasi ka dhaqaan dowladeedna may ahayn waxaa weeye sharciga aynu dhiganay ayaa habboon ee lagu socdo waxaa yala yaabay nimankii guurtidahaa ee odayaasha ee dalka uga weynaa inay ila sharcigii ka leexdeen oo ay xeer iyagu leeyihiin iyo waxay soo laablaadeen ay yidhaahdeen waanu ku gaqaaday taasina waa nasiib darro weyn ayay tahay oo dalka ku tahay oo ummadda ku tahay waxa weeyaan waxaa sharciga loo dhigtaa in sharciga lagu socdo lagu kala baxo la isku dhiqan waxaan baabana ku odhan lahaa kitaabkii aad gacanta saarteen wey dowladu qaladaad bana miiganaysaa waxaynu iminka maraynaa in kolka banaanbax la sameeyo tii sharcigu niyad loo sameynayay dullaay kolka la sameeyo ama kamaya in la xixigo dadka oo dabatana la kala hayb sooco oo la yidhaahdo ninkii reersama ka sheegta waa la xiiraya waa dunyo weyn wey waa mawxumo weyn wey waa waxaan la filay wey waa waxaan ina dhaqay waxaa wanaagsan in dowladdu ku dhaqanto sharcigii aan dhiganay iyo kitaabkii ay gacanta saareen oo aynu ka baxno aquliskan iyo xasuuqan iyo waxa la wado inaynu ka baxnayn talabada ina gudbiyaa waxa weeye waxaa la samaystay ciidan la yidhaha aalaaliyo waxay u dhaceen agoontii uu ka dhintay nin mujaahid ahaa oo sanadmo sii moodana ayay u dhaceen axmed dowle waa nasiib darradii waaweyn dad iska hoysa oo ay wararkii waqayo loo dhiibi lahaa maxkamadda kaale la odhan lahaa ayaa muxuuha loo dhacayaa habeenkii oo arrurtii laga sasinaya oo nafsuuraya iyadoo muxuuha kooban oon xogada lahayn lagu buufinayaa muxuuha baashii kaga imeejiinaysa carruur oy ku xanuuneen dadka oy ku xanuunsaneen carruurtiiya kale waa waxay maafilay waa waxay maafilay waxaan maqlaa madaxweyne wasaaraguu gaara oo talada inta badan isna ma bahayo kolkaa waxyaabahan arko dhacdhacaya aad baan u humaysanin waayo ma filayn inuu madaxweyne axmed maxamuud maxamed maxamuud siiraanayo inuu guri u dhaca oo carruurta muxuu ahaa fadqalaleeya oo wixii iyaga gacanta ku qadin kartaan kala baxa wejiga soo qarsada inuu waxaa ku kici lahaa maqal waxa kaloonan qabin inuu yidhaahdo hubaan u dhaca oo wejiga soo qariya oo soo toogta oo dabeetana gacanta ka jebiya oo iyadana xira baashina xididadiina xira inankii meeshana xira oo tana kama filaynin waxyaalaha markaan arko waxay ii sii xaqiijiyaan inaanu nin talada haya ahayn yuusuf cabdi gaboore iyo tabakirihii haafis waxay ku xidhan yihiin nin ay yidhaahdeen hoomuu nuusan anaa ma ogin hoor nuusaday maxaad u soo hadal qaatay in isagiina ku xidho qasis la geliyo kii xoolaadunina uu bannaanka taagnaado cadaalad xumadaana siiraanyo kama filayn kolkaa waxay ii xaqiijisaa inaanu talada haysiisin waxaan waa laga bixi xadiiday noqon waa laga bixi dhibaatooyin badan baa dalkani soo maray sida looga dabaasho waynu naqan tanna waa laga dabaalan waxaase meesha ka soo baxaysa maamulkii snm ee dhismay ee madaxdii ka telinaysay snm ay ka madaxda tahay ayaa waxaan ku kacaya taasaa ceeb aan loo dulqaadan karin waxaa waxaa jira oo aynu ku xisaabtan sharciga ayay tegi aakhirka sharcigay tegi midna waynu soo fursaas golaha guurtidu sharci kuma fadhiyo waktigiisii wuu dhacay golaha baarlamankana wakiiladana waktigiisii wuu dhacay oo sharci kuma fadhiyaan waxa inoo haray waxa weeye waa golaha xukuumadda oo bila ay uga hareen bilahaas waxaa su-aasha laisweydiinayaa tahay doorasha ma dhacaysa mise waanu kuusanabay odhan doona doorasha inay dhacda weeye hadday dhici weydo dhibaata aynoona korasiimo dambe oo dadkani u dulqaadan karaa ma jirto waxaa kaloo isweydiinle doorashada dhici doontaa ma waxay noqona kii loo kagaawanka ee kaloo sanaaduuqii buuxday meela lagaga tago wali walba intuu doono qaato oo dabeetana sidaa ay muxuu haadidu ku socoto taasina wax la aqbali karo ma xisbiyada mucaaradkeeda sinabaya belitay qaylina kolka taasoo kale ku soo baxdo ayay belita qayli maantay ka fiican tahay in gacmaha la isqabsado oo meel looga soo wada jeedo oo la yidhaahdo sida kuma soconayo dalku ee dalka ha lagu xukumo sharciga u yaala ee loo dhaco kolkaa waxaan odhan lahaa madaxweyne magacaagii waa la ceebiyey waa la rajiyey wuu fool xumaaday mid kale ha ku darin oo ah burburka dalka waxaan ku soo gabagabaynaya madaxweyne maantay kuu eg tahay foolkii yaraale berigii hore lagaaga helay baadigii ka samray ee dalka u muxuu ahaa awgii u saamxay maanta waxaa lagaaga baahan yahay si oo kale inaad la timaado oo inta aan foolxumo weyni oo dalku inaga burburin inaad u sakrifayso dalka ood isberdisaan garayso ood shaqada ka fudhiisato si aad u hesho in qofku yidhaa in wanaagsan buu ahaa hadalkaygu waxaan kusoo koobaya hadalkaygu waxaan kusoo koobaya kacaan kacdoonka dadka waxaa abuurtay dowladdu kacdoonkiina waynu aragnaayo waynu galmada aynu la galnay ilaahayadiisa dambe aynu hagaajiyo laakiin dowladdu miyay kala timaado wasalaamu calaykum